bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee reediyo muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay gebagabada doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi oo maanta muqdisho lagu qabtay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka oo maanta magaalada muqdisho ka furay shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha dalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle yuusuf oo ka warbixiyey absami u socodka doorashada iyo kuraasta ilaa hadda la xifiyey iyo madaxweynaha iiraan iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaadhay dalka qatar alkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey waa habeennimo isniin ah kow iyo labaatanka bisha labaad sannada labada kun iyo labayo labaatanka kusoo dhowaada warkii aad maqasheen oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay gebagabada doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi oo maanta muqdisho lagu qabtay waryahayaga nasre bashiir cali ayaa warkan eegaysa magaalada muqdisho ayaa maanta lagu soo gebangabeeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ku matalaya gobolada waqooyi ee somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble weeliyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ayaa ka qayb galay gebangabada doorashada afartan iyo lixda kursi ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ku matalaya gobolada waqooyi ee somalilan
runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lasoo gebagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta inoo soo gebagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaankii ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa koob iyo toban aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa afartan iyo lix isku darkooduu yahay konton iyo toddoba marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan
gudoomiyaha guddiga maamulka doorashooyinka somalilan ayaa ku ammaanay ra-iisul wasaaraha doorkiisa ku aadanaa in doorashada somalilan ay guul kusoo dhammaato waxaan doonaya in halkan uga mahad celiyo dhammaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha gacantii uu naga siiyey doorashooyinkan inay qabsoomaan khaasatan somalilan sidoo kale waxaan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa saraakiisha kala duwan een magacooda xusi karin ee aadka iyo aadka u faraha badan leh ee macnaha howlkarnimada sameeyey ee noo suurtageliyey inay doorashadan si amniya noogu dhammaato oo maanta ugu dambeysayna maaragtay sida hagar la-aanta noola shaqaynaya sidoo kale waxaa halkan uga mahad celinaya guddiyada heerarkeeda kala duwan shaqaalaha guddiga dhammaantiin aad iyo aad ba umahadsantihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey doorkii si wanaagsan ee ku lahaa dhammaystirka doorashada xildhibaanada somalilan khaasatan xafladan soo gebagabayntan doorashada waxaa gaar ugu suntan adiga oo ah ra-iisul wasaarihii qaranka si toos ahna ay kuu hoos imanaysay doorashada somalilan dadaal fara badan iyo tacab iyo soo jeed fara badan iyo xalinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda wax fara badan aad kusoo jeeday waan kaaga abaal haynaa waanuna runtii kaaga mahad celinaynaa had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabaddan inaan si gaar ah ugu mahad celiyo una hambalyeeyo guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyahooda khadar xariir iyo dhammaan xubnaha guddida oo dadaal joogto ah sameeyey inay qabsoonto doorashadu dhammaatana maanta baaldahbana ka galay inay noqdaan maamulkii ugu horeeyey ee gebagabeeya doorashada heer federaal waa ku mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa amaaniya bogaad inu jeediyay guddiga maamulka doorashooyinka somalilan kan heer federaal howsha wanaagsan ee u dhabar adeegeen ee ay ka geysteen inay dhammaato doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ku matalaya baarlamaanka koob iyo tobnaad ciidamada amniga sugaya ayuu sidoo kale ku ammaanay kaalintoodii ku aadanay sugidda amniga doorashada xilliga ay socotay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyahooda xijaar taliya ku-xigeenka kaniif iyo waxaan si gaara rabaa inaan uga mahad celiyo taliyaha cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey waxaana sidoo kale rabaa inaan mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeye guuto jenaraal kaahiye shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee somalilan ra-iisul wasaare rooble ayaa dowlad goboleedyada ku booriyey inay doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan usoo gebangabeeyaan si loo doorto guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo madaxweynaha
waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga wuu nahayaa maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalno waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gebagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan een, baarlamaan speaker ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga somalilan ee siit guddiga fiit iyo guddiga khilaafaadka aad ayaa u mahadsantihiin Een, dadka codka bixinayo waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nasar bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shirweynaha qaranka ee gurmadka abaaraha dalka mar kale waryahayaga nasre bashiir cali ayaa eegeysa
shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha oo diiradda lagu saaray sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaarta ba-ani ku saameysay dalka ayaa waxaa muqdisho ka furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaa sharaf ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo hortiinan aan u imaado in aan uga arrinsanno xaaladda abaarta ba'an ee dalkeenna ka jirta iyo sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna tabaalaysan mudanayaal himarwooyin dalka waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saamaysay dad iyo dunyaba malaayiin ka mid ah shacabkeenna ayaa wajahaya xaalad cunto iyo raashin yari ah oo aad u daran guud ahaan gobollada dalka kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay
shirka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada midowda musharaxiinta siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa sidii shacabka soomaaliyeed loogu baraarujin lahaa ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee abaartu saamaysay
dadka waxaa dhaafay oo abaartu dhammaysay xoolihii ay dhaqanayeen wax soo saarkii beeraha ayaa meeshii ka baxay waxaana halkii ugu sarraysay gaartay biyo la'aanta gobollada dalka qaarkood waxaa laga soo wariyey xaalado dhimasho oo ka dhashay haraad iyo nafaqo darri ka dhalatay abaarta dadku waxay bilaabeen in ay ka hayaamaan ay ka guuraan deegaanadoodii iyo tuulooyinkii ay ku noolaayeen oo ay ku soo jabaan magaalooyinka waaweyn taas oo abuuri karta barakac baahsan iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u ballaaran madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ahaa mas-uuliintii ka hadlay shirweynaha qaran ee gurmadka abaaraha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay qaataan doorkoodii ku aadanaa isku gurmashada marka ay timaada xaaladan oo kale marka hawsha haddii loo istaago howl ay noqonaysaa aan qaabayno xukuumadda iyo golaheeda wasiirada ha noo bilaabeen ganacsatadeenna ma aha bangi hebel intaanuu bixiyo ma aha bangi hebel wixii uu bixi kara ka bangi ahaan institution ahaan ha bixiyo laakiin shaqaalihiisuna waxbay bixi karaan kambani hebel ee intaanuu bixiyey waa waa wax weyn laakiin shaqaalihiisuna intaa in u dhiganta ama marka qaarkoodba ka badnaan karta ayay bixi karaan siday u kala shaqaalo badan yihiin ayadoo aanan muxuu ahay waa lagaa goynaya waa lagugu qasbaya aanan ahayn marka waxaan qabaa ee, aan qaabayno xooggu waa nugu jiraa dhaqaaluhu waa nugu jiraan inaan qaabayno oo aan dhisno oo s- aan institutionalize garayno tandiib u samayno waxaa naga dhiman waana gaari karna aan qabaa mar kale waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha fursadda na siiyey ayaa soomaalidu mar walbaba waa isbixi jirtay waxaanu ku baxsan jirnay waa waxaan la yidhaahdo social valuega ama social capitalka waxa annaga laga dhawaajiyo ah isku damqashada iyo dareenka iyo ehelnimada iyo walaaltinimada oo ay asal u tahay diinta islaamka iyo dhaqankeenna ay asal u yihiin labadaasaan isku bixinnaa laakiin waxaan u baahannahay mar kasta ay naga dhammaato inaan gurmanno ama aan biibaxa ka gurmanno ama abaar ka gurmanno way nagu soo noqotaa haddana marka taas nafteeda inaan su-aalo iska weydiinno ayay u baahan tahay runtii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo muujiyey siday u xun tahay xaalada biniaadanimo ee ka jirta dalka ee ay sababtay abaaruhu ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay qeyb weyn ka qaataan gurmadka lagu samata bixinayo walalaha abaaruhu saameeyeen dowladduna ay qaadan doonta kaalinteeda waxaa suurtagal ah in xaaladdu ka sii darto oo ay
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf ayaa ka warbixiyey habsami u socodka doorashada iyo kuraasta ilaa hadda oo guddigu hakiyey gudoomiyaha warbaahinta la hadlana waxa uu yidhi
waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii soomaaliya oo socotay inay dhammaatay iyo meeshay marayso rajaynayana inay dowlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhammaato marka koowaad doorashadii inta badan way soo dhammaatay inta kaleeto oo hadaarsanna xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhammaato baanu rajaynaynaa goobaha ay ka dhammaatay waxa weeye somalilan waxay afartan iyo lixdii kursi oo ay lahayd way soo dhammayeen maanta ayay soo gabagabowday sidoo kaleeto baraawe iyagadana way soo dhammaatay lix iyo labaatankii goobaha koobaad oo dhan inta badan hawsha way ka socotaa waana gabagabo goobaha labaadna banaadir baa waxaa soo dhammaatay baraawe waxaana ku jira gaalkacyo iyo boosaaso ayaa iyadana la asteeyey oo iyadana asbuucya asbuucan soo socota inay ka bilaabato rajaynaynaa guud ahaan kuraasta soo baxday boqol iyo lixdan iyo shan weeye waxaa harsan boqol iyo toban kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhammaato guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen saddex kursi oo kale ah boqol iyo konton iyo afar iyo hob boqol iyo saddex iyo hob siddeetan iyo lix kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay dib ayaa looga fiirsanayaa si inta ka horeysana waxay wyway waa la joojiyey oo sidoodaas ayay ahaanayaan waxaan rajaynayaa insha allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso usoo dhammaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin in dhaqso looga bilaabo waxaan rajaynayaa insha allahu in dowlad soomaaliyeed oo dhaqsaha ay noo dhalato laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso usoo dhammaato siday markii horeba konton iyo afartii aqalka sare hore ugu soo dhammaatay halkaasna ay ka dhalato dowlad soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan beejajka waxaan kaleeto rabaa in caddeeyo beijkii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro isaga oo aan wax dhibaataa aanu qabin hadda kadibna lagala lagala laga raaci doono ama laga lagala xiriiri doono lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelaha ay marayso aada iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dowladda imaaraadka ayaa shixnadii afaraad oo gargaar ah soo gaarsiisay dowladda soomaaliya si wax loogu qabto dadka abaartu ay saamaysay waryahayaga maxamed nuur macalin ayaa warkana eegaya diyaaradda siday gargaarka ayaa waxaa safiirka dalka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya maxamed axmed al cuhmaan kala wareegtay wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya marwe shukri maxamuud afrax oo ka mid ah guddiga qaran ee gurmadka abaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayna ku helinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka axmed abuukar axmed weli iyo mas-uuliyiin kale safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya maxamed axmed al cuhmaan oo ugu horeyn hadal ka jeediyey munaasabada wareejinta deeqdan ayaa sheegay in ay ka mid tahay kaalmada gargaarka bini-aadinimo ee imaaraadku ku saacidayaan ummadda soomaaliyeed oo xilligan wajahaya abaaro ba-an تم إرسال الطائرة الرابعة من دولة الإمارات الجسر الجوي لمساعدة الشعب الصومالي بشأن الجفاف وتعتبر الطائرة الثانية من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بهدف دعم الشعب الصومالي لما يعانيه من حالة الجفاف في أرجاء الصومال وهذه تعتبر دعم كبير للشعب الصومالي وهناك استمرار في مجال الدعم وهذا الجسر الجوي القادم من دولة الإمارات إلى مقديشو wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya marwe shukri maxamuud afrax oo ka hadashay ayaa uga mahad celisay madaxda imaaraadka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dadaalka socda ee ka qaybgalka gurmadka abaaraha si loo samata bixiyo dadka iyo dunyada deegaanada ay saameysay abaaraha ee soomaaliya waxaan maanta oo bishu ay tahay labaiyo labaatanka bisha labaad ee sanadka laba kun iyo koow iyo labaiyo labaatan aan isugu nimi garoonka aadan cabdulle cismaan in aan ka guddoonno walaalaheen imaaraadka united arab imarates oo keenay shixnaddii afraad oo ay ugu kaalmaynayaan uguna tala galeen in lagu caawiyo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen shixnadan oo markaan ka timid tii labaadna ah sheekh khaliifa bin saayid alanahyaan foundation kuwo kalena ay weli soo socdaan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno walaalaheen reer united arab emirates waxaa kaloo aan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ee walaalaheen ah iyo inta kale ee ka damqanaysa ay isku dayaan in dadka soomaaliyeed wax loo taro deeqdan oo isugu jirta raashiin ayaa ka timid isutagga imaaraadka carabta waana gargaar bini'aadnimo oo ay dowladda imaaraadku ugu tala gashay in ay gacan ka siiso wakhtiga adag oo ay soomaaliya wajahayso abaaraha maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka aadan cadde muqdisho
madaxweynaha maamulka puntland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada boosaaso waryahayaga bashiir cumar cali ayaa warkani noo soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni wafdi uu hogaaminayo oo safar dhowr cisho qaatay kaga soo ambabaxay magaalada garowe ayaa maanta yimid magaalada boosaaso madaxweynaha iyo wafdigiisa oo soo maray soona indhaindheeyey xaaladaha deegaanada ku teedsan laamiga ayaa wafdiga waxa uu qarax ku haleelay afaafka laga soo galo magaalada boosaaso waxaana ku dhintay laba ruux afar kalena waa ay ku dhaawacmeen madaxweynuhu wuxuu meel fagaaro ah kula hadlay shacabkii iyo madaxdii soo dhoweysay wuxuuna madaxweynuhu ka hadlay xaaladaha ammaan ee magaalada boosaaso iyo qaraxyada ay nabaddiidku ka fuliyeen magaalada boosaaso iyo arrimaha doorashooyinka sidoo kale boosaaso ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay hooyadii puntland islamarkaana ka dalbaday saraakiisha ammaanku inay fuliyaan baaritaanno lagu samaynayo qaraxyadii boosaaso ka dhacay dacsi ku aadan dhibkii ka dhacay maalin dhoweyd magaalada boosaaso oo ay ku gooriyoodeen labada caaqil waxna ku yeeloobeen dadka kale waxaan rajaynaynaa inta dhaawacna ilaahay inuu booga dhagayo intii dhimantana ilaahay u naxariisto waxaan laamaha amniga ka sugaynaa oo taliyihii booliiska iyo taliyayaashii kaleba halkan joogaan warbixin waafiyo amni oo tafatiran oo caddaynaysa sababta qaraxaas inkastoo qaraxyo badan ay dhaceen oo aanan inta badan dhibahaas ay jireen laakiin kan wuxuu ka duwan yahay oo waxaa lagu beegsaday dad birmageyda ah ayaa ku geeriyooday wuxuu u baahan yahay tafaasiil dheeraad oo amni ah insha allah wakhtigeedana inaad la wadaagtaan dadweynaha iyo bulshada ayaan rajaynaynaa haddii ilaahayno tallaabada ku habboonna laga qaadi doono dabcan intii aan soo soconnay waxaan kaloo aada ula kulmaynay bulshada deegaanada aan soo marnay xog waraysi baahiyahooda iyo duruufaha ka jira iyo inaan warbixinno ka siino xaaladda dalka uu marayo iyo meesha dalku uu u socdo waan ku faraxsanahay muddadaas aan soo soconnay aniga iyo wafdigaygaba inaan wax badan oo hawl ahaa soo qabannay dadweyne aada u fara badan oo qaybo kala duwan isugu jirana aan halkaa ku soo kulannay waxaa ilaahay mahaddiisa inay dadka reer puntland ka gudbeen marxaladii yabyabka ahayd ee dowladnimada laysu celcelinayay ee cagta saartay marxaladii horumarka iyo dowlad wanaagga waan uga mahadcelinayaa waan ugana mahadcelinayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee arrimahaas ka shaqeeyey oo milate oo ciidan iyo rayidba isugu jira ee u howlanaa waxaa wax aada iyo aada loogu farxa ah muddadii aan soo soconnay ciidamadu siday heeganka ugu jireen oo har iyo habeen ay u saaran yihiin buuraha si nabad iyo nolol loogu noolaado dalkan waxaan dadka magaalada boosaaso ka codsanayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira hoosudhac dhinaca amniga ah oo runtii arrimihii magaalada boosaaso ka dhacay ee xanuunka badnaa ay sababeen maxaa yeelay waxaa markii arrimahaas dhaceen hoos u dhacay howlgalladii ciidanka amniga ee wadajirka ahaa arrimahaas waxay ku tahay puntland iyo magaalada boosaasaba dhaawac
bashiir cumar cali warbaahinta qaranka soomaaliya boosaaso
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda madaxweynaha iiraan ibraahim ra-iisi ayaa maanta oo isniin ah gaaray dalka qatar halkaas oo uga qaybgeli doono shirweyne ay leeyihiin wadamada dhoofiya gaaska dabiiciga ra-iisi waa safarkii ugu horeeyey uu ku tago dalka khaliijka ku yaala tan iyo markii madaxweynaha iiraan loo magacaabay waxaana safarkiisa ku wehelinaya qaar ka mida golaha wasiirada dalkaasi iyo xubno kale oo muhiim ah sida ay ku warantay wakaalada wararka iiraan ee iirna madaxweynaha iiraan ayaa inta uu joogo caasimada dooxa waxa uu la kulmi doonaa amiirka qatar waxa ayna kala saxiixan doonaan heshiisyo dhowr ah oo looga gon leeyahay in sare loogu qaado xiriirka labada dal inta uu ku guda jiro booqashadiisa labada maalmood ah sida laga soo xigtay wasiirka gaadiidka ee jamhuuriyadda iiraan labada dal ayaa kala saxiixan doonaa afar heshiis oo muhiim ah guud ahaan warkii habeenimo aad ka dhagaysanayseen redio muqdisho dhegeystayaal waa inag intaa warka waxaa idiinla socodsiinaysay anigoo ah nimco xasan cali waxaa inoo soo saaray waryahayaga maxamed cabdulaahi rooble dhanka farsamada waxaa iga hagaya maxamed cabdulle guud ahaan dhammaanteenu isku duban waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo hurda caafimaad